kaa xiibadayo waxaa la kiraystay hudheel waxaa la yidhi golaha dhaxaynu fadhiisinaynaa waxaa lagu eegayaa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka waa kow waxaa la magacaabaya dabadeedna guddiga fulintaa la samaynaya xeerka xusbiga guddoomiyaha xusbigu isagaa ah guddoomiyaha golaha dhexe isagaa ah gudi ninka isugu yeedhaya golaha dhexe golaha dhexe markuu fadhiisto ee uu xaqiijiyo guddoomiyuhu liiska golaha dhexe tiirada golaha dhexe ugu badan waa fadhigooda ugu horeeya waxaa lagama maarmaanaya inay boqol kiiba boqol fadhiyaan laakiin marka ugu yaryihiin boqolkii toddobaatan boqolkii siddeetan ay fadhiyaan ee uu xaadiriyo ee liiska xaqiijiyo ee inta maqan la hubiyo ee inta joogto la hubiyo wuxuu guddoomiyuhu ku dhawaaqayaa in ay doortaan guddoomiyaha golaha dhexe dabadeedna inay doortaan guddoomiye ku-xigeenka golaha dhexe dabadeedna inay doortaan xokeyaha golaha dhexe hodhaalada la kiraysanayo arrinta la samaynayo intuba waxa ay kow ka yihiin burburinta xusbiga kulmiye go-aamadaas annakana lagama soo qeyb gelin naloogama yeelin annaku meel baanu ka taagannahay meel caafimaad qabtaanu ka taagannahay meelaanan madaxweynaha iska haysan baanu ka taagannahay shirka sharaaicda saaka qabtay waxa weeye madaxweynaha fariintaan u diraya waxa weeye madaxweyne dhibaatada ku haysaa iyo dagaalka xusbiga kulmiye ee jiraa ee wasiiradaadu ay kow ka yihiin anig iyo muuse bixi haddii ay yihiin inaan xusbiga kulmiye loo burburin inaan loo burburin xusbiga kulmiye laba distoorka qaranka somalilan xilka golaha wasiirada waxa uu u tilmaamayaa xubinta golaha wasiiradiihii waxay madaxweynaha u mateshaa hawsha ugu xilsaaray xusbiga dadweynuhu wuxuu doortaa hoggaanka xusbiga guddoomiye afar guddoomiye ku-xigeen xogeeye guud xubnaha golaha dhexe intaasuu doortaa wuxuu kale oo ansixiyaa dastuurka xusbigu golaha dhexe oo ah kaka wakiilka ah arrinta maanta keenaysa in meelo kale la kiraysto arrinta maanta keenaysa in maxaanku idhahdaaye shir kale la qabto arrinta maanta keenaysa in hawl kale la qabto waxay dhammaanteed tahay in sidii xusbigii udub ku burburay inuu kana ku burburo waxaa burburinaya wasiirada leh wasiirada leh waa dagaale dhinac raac dabadeedna xalisu maxamed cabdullaahi loo ogya nin baa saaka ila ka hadlayo laba nin baa saaka ila hadlayo mid wuxuu igu yidhi wasiir baa wuxuu igu yidhi xayaa meerine maxamed cabdullaahi nin kalena wuxuu igu yidhi r r u d ba islaamki la geliye miyaan adig iyo musabixi laysan xidhin haddii dalku ictiraaf ku helayo oo dhibaato madaxweynaha haysataa ay kaga jabayso oo xisbiga kulmiya jannadii ku gelayo oo dalku ku toosayo anigaa ballan qaadayo musabixina waa kaagu fadhiye hooyadiina maxaanku dhahdaye anigaa maxaanku dhahdaye u sheegaaye anaa saaka jeelka geynayaa na isgeynayo waxaan ku talinayna waxaan ku talinayna oo anigu aan saaka ku talinayo masiibo ilaahay uu nagu riday xusbiga kulbiye saaka kuma dhig xusbiga kulmiye in badan baa suusa laga hadalhayay oo mucaaridku ka hadalhayay way burburayaan oo way kala tegayaan in badan baa lalahaa may su imanayaan xusbiga kulmiye wuxuu isku xaqiijiyey shirweynihii shirweynihii xusbiga kulmiye tiradiisa aan sheegay kun iyo boqol iyo labiyo lixdanka ah waxaan u malaynayaa south africa a n c da mala tiradaa tira leeg ama ku dhow ama in yar ka badan karta ku fadhiisataa xisbiga chiiniiska ee bilyan iyo barka ah ayaa xisbiga shuuciga chinuhu wuxuu ku fadhiistaa saddex kun waa nus in ku dhow bilyan iyo bar inana waxay naga codeeya halkanaynu joognaayo lix boqol iyo lixdan iyo lix boqol iyo toddobaatan iyo lix boqol iyo siddeetan iyo baa inaga codeeya xisbi somaliland ka dhisan oo intaa in lagu tegi karaa ma jiro khilaafka maanta halkaa maraya ee dalka khalkhalka lagu gelinayo waxa weeye xubnaha gooraha wasiirada ah ayaa leh rag baa le waa korneelada waa la laynayaa iyo hebel iyo hebel oo kaara waxaan kusoo ururinayaa axmed baa malaasta kelmad odhanaya waxaan kusoo ururinayaa ko xisbiga kulmiya waa xusbi xaakimka dalka maanta jira xisbiga kulmiya haddii uu isagu qabto kale dalkana khalkhal buu gelinaya xisbiga kulmiye waxaa lagama maarmaana inaan khalkhal la gelin xisbiga kulmiye waxaa lagama maarmaana hoggaanka iyaga xisbiga hoggaanka iyaga xisbiga oo guddoomiyuhu kow ka yahay oan aniguna laba ka ahay oo cidda laga faraha lagu fiiqiiqayo lagu marmarsoonayo ee hal xoqanaysaa geeday ku xoqata ma weydadaa laydaan lagu xoqanaya aanu annaka nahay inaanaan horseydin oo kow ka noqonin khilaaf xisbiga dadweynaha xisbiga ka tirsan baan nu tirin ayaan nuu ballan qaadaynaa xusnaha xisbiga kulmiyaan nuu ballan qaadaynaa dadka reer somaliland baan nuu ballan qaadaynaa dadkii xisbiga kulmiye ergadiisa ahaa ee dhowr saddex iyo tobanka gobol ee dalka isaga yimi baan nuu ballan qaadaynaa ee maxaanku dhahdaye ilaa iyo halka u barayeersa ilaa iyo halka u galbeynaysa ka yimi ee iyagu isa soo nooliyey ee iyagu hudheelada isku hayey soddon dollar baanu maxaanku dhahdaye tahay uga dhignay dadkii meesha joogay xusbinimadoodaas tahay u ahayd inaan meesha loogu abaalgudin inaanu xusbigu isqabqabsan ayaanu anaku dhinacayaga ka ballan qaadayno waxaanu kaloo leenahay oo ka badheedhaynaa qadaf nina ka qaadan mayno nalagu dul maamuli maayo xisbiga madaxweynaha xisbigaa yimi madaxweynaha xisbigu haddii aanay arrintu ahayn inaanu aniga iyo musadixi dhibaato ku hayno isagaa noo odayahay qolada kale dhexa noo noqdo oo waa qodob waa laba xisbiga kulmiya waxa uu doorashadii helay laba boqol iyo lix iyo lixdan kun sagaal boqol iyo lix cod ayuu helay waxaa dhalay intaa xafiiskaa aynu maanta fadhino ayuu sideed sannadoodoo mucaadid ahay joogay dumarkii an cumar ilaaye ay u ahayd maxaanku idhahdae gudoomiyaha garabka haweenka odayga ka ahayd iyo raggii haybadda iyo sharafta lahaa iyo dhallinyaradii iyo haweenkii aan sideedda sannadood dabcin ee hawl maalmeedka halkaa ka ahaa maalin walba imanayey ayaa maxaanku dhahdaa budnig u ahaa waxaa budnig u ahaa xarumihii gobolada bilaa dhaqaalaha iyo maxaanku dhahday dhibta ku joogtay ee xukuumaddii markaa joogtay ay maalin walba xirxiraysay waxaa budnig u ahaa qurbajoogii rag iyo haween lahaa shanta qaanadood ee adduunka ee wixii ay sameeyeen iyo siday isu laba rogeen iyo tabarucoodii dhaqaale layaabka lahaa kusoo baray xukuumaddeeda maanta ka tirsan boqolkiiba shan iyo toban dadkii kulmiye ee halkaa hawl maalmoodkooda ku dhamaystay maaha sidaasaanu raalli ku nahay sidaasaanu leenahay kulmiye maxaanku dhahdaa xukuumaddaynaan wada noqoneen saasaynu ku leenahay wasiiramaynaan wada noqoneen sidaasaynu ku leenahay maxaanku dhahdaa ku raalli noqda waayo xusbigu achievementka iyo waxa ugu badane uu helaa waxa weeye inuu xusbigu noqdo xusbilxaakim talada dalka maamulaha sidaa darteed waxaan kusoo gebagabeynayaa khilaafka maanta xusbiga yaalla waa waxay gaalada ku tilmaantay maan mayd waa mid rag abuuray ragga abuuray waa raggii kuraasida xusbiga fadhiyey waa raggii wasiirada ahaa hadday ina bixiyo ina kaahin la col yihiin inay xusbiga burburiyaan maaha نعسيها المستاهل يدب يدب في الثورة أنا جيني المفيش نعسينا نوع مستير أهانا إنا أما كون حسك غير علينا إنا نعسيها مستير أهانا إنا نعسينا شارع شماله هكذا تاقيا مع نراء حقيقة بوبتا كمدة عرب عمر إلا يهانا كمدة أبراها هكذا أكتيدا فليه أنا للحسك يمكن تقول hodankana iyadoo jajabtay ayaa haddana maxaanku idhahda ay ordi hanoo bakina dadkiinu xusbiga ahayd abaalmagudayaal noqon mayno si xun idinku abaalgudi mayno waxaan kusoo ururinayaa xusbiga waa xusbigeeni madaxweynuhu isagaa ka odaya wasiirada waxaanu leenahay dhuxusha aad ku dheemaysaane talihiina aad u ciyaarsiinaysaa kataa ku guban doontaana mooyaane